wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha wixii ka dambeeyey burburkii soomaaliya waxaa baaba'ay habkii adeegga caafimaadka bulshada inkastoo ay jireen cusbitaallo dhowr ah oo shaqaynayay muddadii burburka hase yeeshee howlaha ay qabtaan ayaa xoogga saarayey dabiibidda dhaawacyada shacabka iyo dhinacyada dagaalamaba ka soo gaara colaadaha soomaaliya waxaa meesha ka baxay wacyigelintii caafimaad ee bulshada ku baraarujin jirtay nadaafadda ka hortegista cudurrada faafa iyo faa'iidada la xiriirista goobaha daryeelka caafimaad ay u leedahay bulshada haddaba magaalada muqdisho ayaa waxaa laga hirgeliyey wargeys ay talooyin caafimaad iyo wacyigelin ku qoraan dhakhaatiir soomaaliyeed oo lacag la'aana guud ahaan xaaladaha caafimaad iyo arrimaha wacyigelinta caafimaadka iyo doorka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ugu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan agaasimaha gaadiidka gurmadka deg dega ah oo ka mid a dhakhaatiirta howlaha caafimaad ee xilligii dagaalada ka waday soomaaliya ahna tifatiraha wargeyskan cusub ee caafimaad ee somaali medical journal inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aale ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga doctore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waan ku dhowaa aada iyo aada umahadsanti waa gartay aan ku bilowna marka hore bal waxaad inoo faahfaahisaa wargeyskan caafimaadka marka hore annagoo u gudbi doona su-aalaha kale iyo dhegaystayaasha marka dambe bismi illaahi raxmaani raxiim idaacadda v o a aad ayaan uga mahad celinayaa sida xoogale iskaga xilka iskaga saareen wacyigelinta iyo arrimaha bulshada haddaan usoo laabta su-aashaadii jaraa-idkan waa journaal soo baxa bishiiba mar kana faallooda arrimaha caafimaadka kana wacyigeliyo dadka waxyaalaha dhibaatada u keeni kara oo yacni waxyaalaha yar wax yar oo qofka cudur weyn ku keena ka wacyigeliya una sheega sidii uga hortegi lahaay dhibaatooyinka caafimaad darro ka hor intuuna u baahan daawo waayo annaga waxaan aaminsannaha bahda caafimaadka haddaynu nahay in uu qofka ku jiro caafimaadka iyo caafimaad darradaba gacantiisa ku jiraan yacni ilaah baa gacanta ku haya laakiin waxa uu gacanta ku sahabsanay inay tahay tusaalayaasha ugu yareer waxay yihiin yacni marki loo ilmaha had yani waktigan xaadirka ah waxyaalaha ugu badan ay dadku u dhimanayaan waxyaala simbal ah sida malaariyada jadeecada nafaqa darada yacni respiratory infectionka iyo yacni cudurrada faaf dhammaantoodna waa wax ay dadku ka hortegi karaan iyagoon u baahan dhakhtar iyagoon u baahan goob caafimaad ay dadku kaga hortegi karaan gacmahooda marka journaalku waa journaal lacag la-aan ah waa journaal la geeyo qofka gurigiisa loogu geenayo yacni kalama jeedo inaan guri guri u geleyno laakiin haddii aan geyno meel kastoo public ah baabuurta la raaco yacni p l ka ah dhexdooda laga qaybiyo goobaha caafimaadka laga qaybiyo meel kastoo la isugu yimaado laga qaybiyo oo lacag la-aan oo qofka afkiisa oo ku akristanayo yani luqadiisa oo kaga dhergayo af soomaali faseex ah yacni midka dadku wada fahmi karaan ku qoran far nadiifa ku qoran far kalara ku qoran yacni intaasoo dhanna waxaan u yeelaynaa dadkii yacni innagu waxaan usoo dhabar adeegnay waktigii dagaalada jireen dagaalkii haddii uu soo roonaaday waxaan haddana daraasin dadkiina u dhibaatoonayaan waxyaala yar yar ah oo ay ka hortegi karaan marka journaalku waxyaabahaas oo dhan ayuu kulansaday yacni waxaan soo qaadanaa bil kastaba ilaa lix ama toban cudur oo dadku ka hortegi karaan haddana dadku waxa ugu badan isbitaala u jiifa ay yihiin wargeeskan yaa maalgeliya lacag baa ku baxaysa dabcan daabacadiisa iyo hawshiisa iyo shaqadiisa yaa maalgeliya oo soo saaristiisa lacag ku bixiya xaqiiqatan lacag aada u fara badan ayaa ku baxda markaan yacni si frankly speaking si dhaba markaa idinla hadlo lacag badanaa ku baxda waayo journaal color ah in lasoo saaro oo labaatan bage ka kooban oo bil kasta lasoo saaro oo yacni waa kharash badan wey kharashkan waxaa iska kaashada rag dhakhaatiira yacni oo yani waxa weeye arrintan arrin ka adag ayaan soo tijaabinay oo ahayd free ambulance serviceka markaan sameyneynay yani ambulansooyinka lacagla-aanta markaan sameyneynay jeebkeenna ayaan ka bixi jirnay muruqeenna maskaxdeenna iyo maalkeenna waana lagu soo badbaaday oo dad badan ayaa ku badbaaday marka intii aan dad badan soo daadgurayn lahayn waxaan ka fikernay waddo ka sahlan oo dadkii lagu wacyigeliyo ay kaga hortegi karaan cudurrada marka lacagtan jeebkeenna ayaan ka bixnay lacagaha ay aynu shaqaysano ayaynu ku bixinaa waktigeenaan gelinaa yacni asxaabta saaxiibadan la kaashanaa waa gartay wa wa laakiin ma jirto dawlad dawlad ama hay-ad ama dal shisheeye oo naga maalgeliya yacni ugama ugamana fadhina horta qofku markuu wax qabsado wax lala qaban karaa laakiin qof fadhiid ah ayaan waxna qabsanayna asig waxna lalama qaban karayo aad baad umahadsantaa wuu kugu soo noqon doonaa waxaan ubaaqayaa dhegeyste ku jira qadka dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halkaad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim magacagu cabdiraxmaan daari guutale oo jooga magaalada muqdisho cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waayahay cabdiqaadir aad iyo aad ayaan u salaamayaa dabcan sida hobaasha waxaad moodaa inay aada usoo hagaagayso heerka fircooda ee degmooyinka gobolka manaadir aan joogno taasna dadka ayaa ku ammaanan iyo bulshada waayahay way fiican tahay tallaabadaas ajir allah ka siiyo laakiin imise qofaa akrin karta oo soomaaliga inay akriso ku fiican dadka badanaa waxaan ognahay in inta wax akrisa ay ka badan yihiin inta aan waxba akrin soomaha banaan lahayn marka ama tala ahaan ba aan u dhigo oo aan tala ahaan aan usiiyo yani inaysan ku ekaanin qoraal oo keliya ee ay sameeyaan idaacadaha maqalka dadka wax uga gudbiya in fariimahaas loo markaa gudbiyo oo ay sidaasi dadka in badan oo kamid ah ay u gaarto fariintu oo aysan ku ekaan oo keliya qoraal wargees lagu qoray oo aan ka wado waxaa yar dadka heli kara inay akristaan ama waktiga siin kara wargeeska inay helaan wa waa gartay waa ku mahadsan tahay aragtidaada haddaad qabto su-aal dhakhtarka aada weydiinayso waxaan rabaa oo kale inaana weydiiyo heerka yacni maanta uu marayo adeega caafimaadka waddanka waan ognahay runtii waxbaa la qabanayaa caqabadaadha iska jiraan dhinaca u badan maxaan ku dhaha khibrada yari iyo weliba aqoontii cilmiga caafimaadka oo aan heerkii la rabay gaarsiisnayn maxaa iyaga uga qorshaysan hadday ahaan lahayd in ay ka qayb qaataan horumarinta guud ee caafimaadka waddanka mathalan tababaro inay dad macnaha u fidiyaan dhalinyarada waxbaratay anigoo kale waxaan kamid ahay dadka baaska haysta nervinka wax maxaan ku dhaha fursad shaqaana uguma jeedo magaalada marka sidee la isku waafajinayaa ardayda badan ee kasoo baxday cilmiga caafimaadka ee kuliyadaha kala duwan ama medicine ha noqoto ama laab ha noqoto ama farmacy ha noqoto ama medicine ha noqote wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan guutaale oo naga soo wacay magaalada muqdisho doctor cabdiqaadir waad maqlaysaa aad bu umahadsan yaha daahir horta daahir waxaan leeyahay dadka wax akriyaahi ma yaro yacni marka ugu yaraato sanad kasta muqdisho iyo hareeraheeda toban kun oo qofa iskuulaad ka soo baxa marka goboladiin dabcan way ka badan yihiin marka numberkaa faraha badan inagoo ka faa'iidaysanayna ayaan ugu talagalnay jooraas in la akristo sidaas si lamid ah waxaan ka qaybinaa joornaaladan yani jaamacadaha yani jaamacadaha yani waad ogta hadda magaalada muqdisho oo keliya ah waxaa ka ka furan in ka badan labaatan jaamacadood oo jaamacad kasta ay dhigato ilaa shan kun oo arday marka waxaan isleeyahay ma yaro far keligeed far far fool ma dhaqdo waxay ubaa waxaan u baahanahay inaan iskaashano dhammaan bulshadeena sheekh iyo shariif iyo wax cid kasto yani inaan iskaashanaan u baahana qof walibana hadduu meel ku aado wax unbaa noo qabsoomayo waxaan u malaynayaa marka haddii wacyigelintan keliya innaga aan sameyno journaal aan kusoo qorno in qolyo kaleeto yani idaacadihii iminka way shaqeeyaan tifiyadu way shaqeeyaan intaana wacyigelin caafimaad way wadaan oo waxaa kamid hadda middan ka hadlayno idaacadda v o a marka waxaan isleenahay innaga wixii yani nooga aadinaa yani ka yani cabdulqaadir ahaan inaan wax uun qabto haba yaraadaane marka waxaan u baahana cabdiraxmaan inuu nagala qayb qaato sayaan u baahannahay cabdiraxmaan inta lamidkaan la baahan u baahan nahay ilmihiisaan u baahan nahay dhammaan reerkiisa inay nagala qayb qaataan waana mahadsanta cabdiraxmaan dhegeysto kale ayaa qadka ku jira oon soo gelinaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso runtii xaruntii aa islaamaya baabiyaha kamiskana iyo dadka dhakhtarka barasmartida inagu ah magacaygu waa cabdullaahi cumar cali awatariga waxaa joogaa puntland kusoo dhawow barnaamijka marka horena fikirkaaga marka hore ku hormar waan ku dhowahay saaxiib sare in badan runtii kaaga magacoobayaa waxa weeyaan waxaan leeyahay runtii nadaafadsa runtii waa imaanka darkeed weeyaan waxa weeyaan kolley waxa qof walba runtii imaanku inuu hadda nadaafada ka shaqeyn mas-uul baa ka saara xideen baa runtii ka saara iyadana runtii waxa weeyaan de waxay kamid tahay waa asaasiga nolosha weeyaan su-aasheeda waxay noqonaysaa doctoorka aan weydiinayo isagoo aada u mahadsan waktiisa kaaliga inoo soo hiray su-aasheedu waxay tahay saa runtii la socono xiliyada marka ay da-aan karoorarka ay da-aan runtii maxaa ku yidhahdaa xagga dadhada aan kusuganayo puntland oo kale waxaa waxaa jir dad waxaa jira barka ayaala oo maxaan ku yidhaha haddaba runtii aan hadda haysan maxaan ku yidhahdaaye meelo runtii hadda ay runtii isaga soo nacayeen xagga loo fiiliyo waxyaabaha qashinka oo kale la isticmaalayeen oo kale ama ahaato waxaa jira gudo fara badanti meelaha runtii halkaas ay ka jiraan marka waxyaabaha noocaas oo kale marka runtii arrimahaas oo kale dhaca roobka yimaadaan dadka iyaga marka dadka iyaga doctore maxaa ku haboon runtii in maxaa ku dhahda hadda isaga difaacaan ama runtii ay runtii hadda maxaa ku yidhahdaye ay samaystaan wax runtii dahaara
wa aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi naga soo wacay puntland doctor cabdiqaadir waad maqlaysaa dhegeystaha wuxuu leeyahay bal dadka barakacyaasha ee dhibaateysan ee aan aan heli karin waxyaaba badan oo adeegooda caafimaadka iyo nadaafadii ay u baahnaayeen aan heli karin xiliyada roobka oo kale maxay kaga gaashaaman karaan cudurada faafa very good wa runtii waa waa su-aal wanaagsan wey horta markii dadku ay meel yani sida barakacyaashu waxay degaan meel ciriiri ah waxa weeye qofku waxa weye boqolkiiba konton ama boqolkiiba lixdan caafimaadku waa inta gurigiisa uu ku dhexaysto qolkiisa inta uu ku haysto weeye caafimaadku waxaa ka mid a qofkan inuu farxasho inuu musqul isticmaalo inuu cunto kulul isticmaalo inuu cuntada iska daboolo in yacni waxyaalahaas u baahan yahay xilliyada roobku da-aan waxaa ka dhasha sida malaariyadoo kaleeto iyo shuban biyoodka waxyaalaha lamidka ah intaba waa laga hortegi karaa roobku wuxuu u baahan yahay qofku haddii roob da-o horta waa inuu helo shaltar inuu helo lagamarmaan weeye meel uu ka gabaadsado intaan haysan allah siiyo annagana ilaaha noo noo siyaadiyo labo ha malaariyada waxay u baahan tahay qofku muskuwita nafka baalkan leeyahy shabaqa ama shinduruwada ama marakaneecada inuu isticmaalo yacni wax simbala wey qofka hadduu intaa caafimaad inta gurigiisa uu ku haysto ama gurigiisa dhexdiisa uu ku haysto hadduu hagaajiyo caafimaadkiisa boqolkiiba siddeetan waa waa waa wuu wanaagsanaanaya hadda xadiiska uu ka dhawaajinayay cabdullaahi ayaa wuxuu ahaa nadaafadu waa iimaanka berki marka joornaalkan waxyaalaha uu ka hadlayo aad dadka ugu caygelinaya waxay tahay inuu yidhahdo war caafimaadku gacantaada ku jiraa caafimaadku gurigaaga ku jiraa waa inaad isticmaashaa waxa joornaalka kugula hadlayo daas waa joornaalkan loo soo saaray waa waa marka gartay waxaa rabaa dadka inay ka faa'iidaystaan luqadooda oo yani yani aada fasiix u ah inay ku wada akristaan joornaalka oo ka wacyigelinaya meesha cudur kaga imaanayo markay barakacyaasha isu yimaadaan ee meel isugu tagaan waxaa la yidhahaa dadku markay aada ciriiri meel ay galaan waa hubka caafimaad darrada waayo waa laisu gudbinaya waa laisku neefsanaya dadkii markay isku neefsadaan dhibaata ka dhacaysa Waa- marka waa waa inay gartay.
kala fogfogaadaan kala durgaan musqulana samaystaan waa waa gartay Eh, doctore waxaad xustay in jir een, wargeyskan caafimaad ama medical somalia medical journal aad ugu tala lacag la-aan uu yahay oo dadka aad u qaybisaan oo eh, mar haddii aad sheegto inaan la maalgelin wargeyska oo maalgelin cid kale aadan ka helina intay la eg tahay cadadka aad ka soo saari kartaan ama aad ka soo saarteen si dadka ay dadka aad ugu qaybisaan
Eh, waxaan ugu talagalnay ilaa toban kun oo koobina soo saaro bisha uu soo bixi doono toban kun oo koobina soo saaro dabcan waa ognahay lacag badana ku kacaysa laakiin waxa weye waxa waxaan waxaan ku badbaadinaynaa ka badan waayo hal qof oo joornaalka inta akhrista yidhaahda meeshaana caafimaad darradu ka jirta ee asagu iska badbaasha annaga intaas ayaa faa'iidanoo ah marka tobankan kun oo koobi kuma kuma bixi doonto xamar keli ah waxaa la geenayaa puntland somaliland gobollada dhexe iyo jubbooyinka dhammaan meel kastaan doonana inaan gaadsiino Eh, waxyaalaha aan yani ka faa'iideyno waxaa ka mid ah oo inaga feedback noo ah yani qofkii qof badbaadsaay wuxuu la mid yahay qof mujtamaca dhan badbaadiyay uu la mid yahay waan hubaa yani cad cadadkii hore ee baxay dad badan ayaa nala soo xiriiray oo naga yani naga codsaday inaan soo gaarsiino mar kasta ama aan soo wargelino inuu soo baxay innagaa soo raadsanayno marka waan hubaa yani ardada jaamac waxaa ka faa'iidaysanaya cilmi ahaan uga faa'iidaysanaya ardada jaamacadaha marka laga soo tago dadka yani caafimaad darrada yani ka hortegaya waxaa ka faa'iidaysanaya dadki cilmiga qalbigooda ku jiray ayaa soo bandhigaya oo odhanaya macnaha cilmigan ugu jira ha laga faa'iidaysto oo meel ku faafiya la-a dadka haddii idaacad looga sheego way wanaagsan tahay laakiin idaacadda waxay waxaa laga yaaba hal daqiiqo inuu maro ama laba daqiiqo u dhegeysto laakiin joornaalkan waxa uu akrinayo mar kasta oo kusoo celcelinayo wey waa waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo soo gelinaya dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala xiriirayso waad salaamaya dhammaantiin Ah, magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdikariim yuusuf adeerow Ah, waxaa salaamayaa ah, walaalkay cabdulqaadir waxaan kaloo salaamayaa dhammaan bahda ah, shaqaalaha v o e da oo adeeg hagar la-aan ah u hayo ummadda soomaaliyeed Ah, waxaan rabaa marka hore fikirkeyga aan dhiibanayaa Ah, waxaa jira in la furay journaal medical marka ah, waxaa jiray joornaalo fara badan oo burburkii ka hor soo baxay oo saddex iyo labaatanka sano shaqaynaya oo sharci darro ahaa ama aanan nasiibka u ogolaan eh, nidaam dooli ah oo ay sharciyad ka soo qaataan oo maaragtay ay furtaan Ah, hadda waxaan arkayaa eh, medical journal oo ah journaalka caafimaadka oo laga furay soomaaliya laakiin Waxaan rabaa- madeero aan ku xasuusiyo eh, doctoorka wuu ka soo hadlay wargeyskan waa wargeys caafimaad oo lacag la-aan oo bulshada loogu wacyigelinayo oo loogu adeegayo maaha wargeys loo furayo in lacag laga helo ama eh, ganacsi ama siyaasado isdiidan lagu qoro marka en, xusuusin bay iga tahay intaa waa hore ugal okay waxaan weydiinayaa maadaama uu yahay journaal dalka waxaa ka jira dowlad iyo maamul maamul goboleedka ama dowladda dhexe ama federaalka haba iska tabar yaraato journaalkan ma haystaa ruksad goobta uu ka shaqeynayo maamulka xukuma ee ruksad ma ka haystaa oo ogolaanayo inuu dadka gaarsiiyo haddii uu joogo meel ay dowladda federaalka xukuntana ma haystaa ee, warqadda ruksada ee ay soo siisay dowladda federaalka oo ah inuu shacabka ee, maaragtay een, hanuuninayo doctor cabdulqaadir wuu ku maqlayaa en, dhegeystahan haddaan su-aashiisa si kale u dhigno en, wada shaqayn intee leeg ayaad ka haysataan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya mar haddaad wacyigelin bulshada bilowdeen ood wargeys soo saarteen ood howlaha ku jirtaan a- a- aad baa u mahadsan cabdikariim waa runtii tala wanaagsan weeye ee cabdikariim jaraa'idkan marka intaynan soo saarin ka hor waxaynu ruksad ka qaadanay wasaaradda warfaafinta aad bay runtii usoo dhoweeyeen aad bay nogala qayb qaateen registrationkiisa sharciyintiisa aad bay usoo dhoweeyeen ee, wayna naga aqbaleen waa registered waaye wasaaradda warfaafinta dhanka kale wasaaradda caafimaadka iyada laftirkeeda ayaa iy- ayaa ku qota oo ku faafisa kuna wacyigelisa dadka marka labadaa dhinacba runtii inagoo fiirinayna yani ee, ee, ee, ee, in sharciga loo hogaansamo labada waan waan waan waan u hogaansanay inaan hogaansanana diyaar baynu u nahay yani anagu ma nihin runtii dad tuuganimo rabo- doonayay dad ku wacyigeliyaan waxaan rabnaa wixii aan khaladnay naloo soo raacdo wixii aanu ku xaq leenahana in nala ku difaaco taas marka sidaa darteed anagu sharciga waanu hogaansanahay wasaaradaha ay qusaysana waan la xiriirnay wayna naga aqbaleen aad baynu usoo dhaweyn rumaantii haddaan usoo noqono xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya marka gaar ahaan magaalada muqdisho dhakhaatiirtii muddaba usoo joogtay ayaad ka mid tihiin maxaad eh, ku macnayn lahayd horumar iyo dib u dhac xaaladda caafimaad ee bulshada eh, muqdisho iyo hareeraheeda Ah, rumaantii anigu waxaan oran lahaa yani caafimaadka marna wuxuu ku jiray yani mar waxaa dagaalaa lagu jiray oo lama xusuusan karaynin cudurada kaleeto oo waxaa la oranayaa qoyskan xalay ma ka badbaaday madfac xabad ma ka badbaaday ayay ahayd mar Eh, alxamdulilah taa waxaad moodaa in laga soo yaro gudbo ilahi nooma celiyo Eh, dhinaca runtii ee xagga kale caafimaadka darada kaleetee jirta aada u badan waa waxaa la dhihi karaa aad baynu una daran tahay una qaab daran tahay waayo dadku ma haystaan cisbitaal public ah oo ay u soo hirtaan yani waxaan xasuustaa hadda magaalada muqdisho cisbitaalka public transfer yani ee- ee ah ee yani ee referaalka ah ee ama wax loo soo refer gareeyo waa cisbitaalka banaadir banaadir waa cisbitaal weyn waa cisbitaal ee hooyada iyo dhallaanka ay mataqaana ee aad ugu shaqaysa ugu adeegta haddana ma lahan wax fan ah cisbitaalka intaa la eg ee boqolaalka ee bukaan ay usoo hiranayaan ma lahan yani ee- ee meel ay ku tiirsanayaan oo oranaya mataqaana ee- ee wax ka caawinaya xitaa shidaalka uu isbitaalka matoorka lagu shido ha ahaatee waxaa soo raaca isbitaalka waxaa furan ee keytaney iyo isbitaalka madiina oo iyagana u samaysan inuu adeegaan bukaanada soo dhaawacma marka waxaa la dhihi karaa yani qofku hadduuna helin meel kasta uu joogo cisbitaalka ugu dhow uu noqo toban kilomitr caafimaad daradu way jirtaa waxaan anigu islahay oon oon ku ku taami jira mar haddii malaashiicdan iyo xabadaani joogsadaan ambalaasta dhibaatadeeda waad ka raysan doontaa laakiin ma dhicin waxa waxaa dhacday yani dhinacii kaleeto ilmihii yani ee shurmayey kuwii malaariyada qabay hooyadii yani ee fooshu haysay oo midna una u dhoweyn cisbitaalada ina u dhoweyn waa hal cisbitaal la wada beegsanaya latay cisbitaal banaadir markaa ratid meel kastoo joogta xamar waxay ku xiran tahay kilomitrka u jirta laakiin yaa ku gaarsiinaya waxaad u baahan tahay eh, ambulance aad u baahan tahay marka caafimaad darra runtii daran baa ka jirta aan dhihi karnaa wa waa gartay En, markaad fiirino soomaaliya oo kale en, xilliyadii dagaalada iyo xilliga aad shaqaynayseen ilaa maanta la joogo cisbitaallada ugu waaweyn waxay xoogga saaraan eh, la tacaalidda en, xanuunada eh, ama ama dhaawacyada soo gaara dadka xabaduhu ay waxyeeleeyaan ama en, eh, rabshadaha mag- soomaaliya ka jira iyo meelaha kala duwan ee dagaalada ay saameeyaan En, hadda waxaa d- magaalada muqdisho ka furan xarumo caafimaad oo ha- dalka turkiga uu ka hirgeliyay magaalada muqdisho Eh, xarumaha iyaguna ma- ma kuwaa bay la mid yihiinoo xooga waxay saaraan dadka dhaawacyada qaba mise daryeel kale oo caafimaad bay bixiyaanoo eh, eh, bulshada soomaaliyeed ka faa'iidaa
a- a- aad baad u maadsanta walaalo Eh, tur turkigu horta wuxuu furay hal cisbitaal oo defa hospital yidhaha waana cisbitaal brivate waaye dadka waxaa iska daaweyn kara dabaqada sare oo kaliya waa tusaale numberka loo qaata waa laba iyo toban dollar weeye middle family qoysaska levelka dhexe ah waxay ku dhacaan ama iska bixi karaan ma aha hal waxaa iska bixin kara yani waxaan dhihi karaa boqolkii qof ba laba qof ama saddex qof aa iska bixin karta waa isbitaal brefada waayo isbitaal dadka yani tabarta daran dadka taagta daran ay awoodaan ama ay haweysanayaan ma aha haddii yani dadka loogu sheegay ina turkiga uu ahay lacag la-aanta isbitaaladooda ma ahan waa runtii taas anaa ka jahal bixinaya
waa gartay dhegeyste kalaan soo gelinaya qadka dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso magacayga waa cabdiqaadir dhaqane oo kasoo hadlaayo magaalada balweyne ee gobolka hiiraan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha kusoo dhawow cabdulqaadir haddaadna maqlayso okay colaad aada umaqsan tahay waa ku maqlaa waxaan joogaa aniga magaalada balweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan jeclaan lahaa horta in oo ra'yina aan ka dhiirto hal su-aalna waa jeclaan lahaa inaan weydiiyo dhaqsaka aniga hadda waxaan joogaa tusaale ahaan gobolka hiiraan oo kale problem badan a ka jiro markii oo gobol ahaan aan uga hadlo hab ugu badnaadeen xitaa degmooyinka hadda gadaal dawladda ay ka qabsatay oo sida buulo barde oo kale oo xaalad oo aada u adag ay ka taagan tahay dhinaca caafimaadka waxaa jiro hadda magaalada way go-doonsan tahay awalba iyadoo isbitaalkii hore oo dawladda uu dumay oo hay-adda waxaa joogtay bisha cas iyadana waa mar hore ka baxda marka hadda tii bisha casna ma joogto wax oo farmashiyo waa laga yaabaa xanuun baabiye wax lamid ah oo qofka ele laakiin wax kaloo ka badan oo yaalla xitaa ma laha marka problemkaas oo dhan aa iska jiro waxaan kusoo gabagabay lahaa marka su-aashayda oo ah dhakhtarka waxaan weydiin lahaa caafimaadka marka laga hadlaayo waxaa la sheegaa ilaa iyo sideed qodob oo aas-aasiya oo primary health care la yidhahdo inay jiraan markaa fiirisid soomaaliya hadda sida ay tahay au barbar dhigtina qodobadaas xitaa shuruudihii mala buuxin karin sideedaas qodob marka waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka wixii ay ka qaban karaan oo karaankooda ah iyo bal isku daydooda wax ay hiigsanayaan insha allah bal inuu nala wadaago wa waa mahadsantaha aad baa mahadsantaha cabdulqaadir dhaqane oo beledweyne nagala soo xiriiray doctor cabdulqaadir waad maqlaysaa mastar dhaqane aada iyo aada u mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan xuso yani waxaa dhawaan ka baxa dalka hay-addii la oran jiray m s f oo soomaaliya guud ahaan meel kastoo ka mida xarun ku lahayd runtii markii ka baxday m s f waxaa banaanaaday saakuun badanaa kasoo baxa meeshii ama isgeys xagga caafimaadka ayaa kasoo baxa dhaqane haddii yani arrinkan primary health care-ka arrintaas waxaa looga fadhiya wasaaradda caafimaadka inagu waxaan diyaar u nahay wax alla wax alla wixii karaan keena wixii nafteenna ee maalkeena iyo muruqeenna ku saabsan inaan bixino oo juhdi ah ugu dambeyntii maxaa fariina oo aad umarsiin lahayd ama caafimaad ama wacyigelina bulshada soomaaliyeed warbaahinta v o e da laanta afka soomaaliga marka hore horta v o e da waan u mahad celinayaa yani arrinkan wanaagsan ee wacyigelinta nagala qeyb qaadatay marka labaad waxaan rabaa mujtamaca soomaaliyeed ee maqlaya dhegeysanaya horta inay akriyaan yani arrimaha caafimaadka inay akriyaan caafimaadku waa waxa qoys kasta gurigiisa ku haysto caafimaadku ma aha wax meel kale laga raadinayo caafimaadku ma aha wax inta dukaan aad tagti aad soo iibsanaysa waa in horta ilaahay looga mahad celiya caafimaadka tan labaad waa inuu qofku ku dadaalaa nadaafadda deegaanka iyo nadaafadda gurigiisa fadlan farxalo markasta oo musqusha isticmaashid fadlan musqul isticmaal cuntada iska kurlee dabool tugsiga iska ilaali intaa markaad samaysid caafimaad darro way kaa dheeraanaysaa fariin kaleen doonaya inaan gudbiyo waxay tahay dhammaan mujtamaca soomaaliya af soomaaliya ku hadlaay inta akhrisa joornaalkan in inay noo soo gudbiyaan yani wixii ay u arkaan muhiim iyo inay nala wadaagaan wixii caafimaad daray u arkaan iyo wixii ay doonayaan in loo soo gudbiyo inay noo soo sheegaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wicitaanka barnaamijka
aad baa umaadsantaad doctoore annaguna waa kaaga mahad celinayna wakhtigaaga qaaliga ah intaa ayaan dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan agaasimaha gaadiidka gurmadka deg dega ah ahna tifatiraha wargeyska caafimaad ee somaali medical journal intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed cumar xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo